ku horumarnaya hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa soo saartay daraasad cusub oo ay kaga hadlayso sida hanaanka federaalka ee uu uga dhaqangeli laayahay soomaaliya kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo mugdiga dastuur ee ka dhashay ay caqabad ugu yihiin awood qaybsiga soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa daraasadan wax ka weydiiyey cabdirasaaq aadan maxamed oo ah cilmibaare ka tirsan heritage aad iyo aad baad mahadsan tahay colaad walaale daraasadda waxay ku saabsan tahay federaalismka ragaadsan ama dhutinaya iyo awoodaha qaabkii loo wadaagi lahaa taas oo iyadu lafteedu ragaadisay federaalismka iyo qaabku u shaqayn lahaa marka waxayna qayb ka tahay uun daraasooyinkii macadka heritage uu soo saari jiray ee kolba diirad diiradda maaragtay dalka iyo dadka iyo kolba meeshii maaragta laisleeyahay waxaa looga baahan yahay cilmi baaris dheeraada uun laga soo saari jira unbay qayb ka tahay ujeedkuna waa uun federalismka iyo inaan bal fiirino oon iftiimino federalismka iyo awooduhu sida ay maaragtay ay ay ay dowlad dowlad maamul saaad og tahayba dee federalismku waa heerar laba heer ama saddex heer wey sida caalamiga marka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo dowladdii hoose marka awoodahaas sidii loo qaybsan lahaa si dastuuri ah si federalismka hore ugu socdo wey bay ku saabsanta marka markaad fiiriseen intaad daraasadan samaynayseen natiijada kaga soo baxday adigoo eegaya maxay ahayd wixii ugu daraa ama caqabadaha horyaalay federaal hirgelinta federaalka soomaaliya waxyaabahan isu kahayo maamul goboleedyada iyo sida dastuurka federaalka ee soomaaliya aanu u qayaxin meelaha qaarkood oo caqabaddu u keenaya marka caqabadaha ad aragteen ee natiijadan soo baxday aad ku muujiseen maxaa ka mid ah caqabadaha waxaa ugu muhiimsan heshiis heshiis la-aanta ka jirta awoodaha iyo sida loo qaybsan loo qaybsan lahaa marka waxaan jirin dastuurku wuxuu qorayaa marka laga tago afarta awoodood ee dowladda federaalku leedahay sida difaaca iyo arrimaha dibadda iyo lacagaha iyo jinsiyadda wixii ka soo hara in laga wada xaajoodo laga tashado laga doodo ayuu dastuurku qabaa marka halkaa waxaa ka maqan doodii saas ahayd baa ka maqan wuxuu kaloo dastuurku qabaa oo aan daraasadana ku caddaynay in sanadkii hal mar dowladda federaalka iyo maamulada kulmaan sida howlaha looga wada hadlo taa ma dhicin ta kale oo ayadana maaragtay caqabada weyn ana waxaa weeye dhinaca dastuurka mugdiyada ku jira marka laga tago siyaasiyiinta laftooda oon u janjeedin inay macnaha mugdigaa wax kasoo dhiraandhiriyaan xal kasoo dhiraandhiriyaan taasoo ay sabab u tahay in ay soomaalidu guud ahaan dee fahamka federalismkuna uun igu cusub yahay loona bartay ku dheganaanshaha ama maaragtay xukunka uruursan loo bartay waxaa kaloo ayadana caqabad ah in dastuurka laftiisu loo haysto wax maaragtay qabyo ah oo usan maaragtay tixgelin weyn oo maaragtay aan la sii siinaynin aad moodo oo ah maaragtay inuu asagu wax dabro ama wax baneeyo ama wax seeteeyo taas ayada lafteedu waa caqabad oo xagga dastuurka ayadana waa waa waa waa kasoo baxday meesha daraasadana waa ku xusan wa waa gartay ugu dambeyntii daraasaddu xalka arrintan ma soo bandhigtay ku saabsan caqabadahan iyo dhibaatooyinka ka taagan federaalismka iyo habkii loo hirgelin lahaa a daraasaddu talabixin badan bay yay leedahay ta ugu horeysa haddaan ku bilowno waxaa weeyaan macnaha in awoodaha la caddeeyo ayadoon awoodaha la caddaynin oo dowladda dhexe maxay leedahay oo dowladda hoose maxay leedahay oo maaragtay maamul goboleedku muxuu leeyahay taa haddaan la caddaynin isjijiidku wuu badanayaa marka in siyaasiyiintu ay dib u fiiriyaan ama ay dood geliyaan soo jeedinta iyo talooyinka ay hadda soo gudbiyeen gudda madax bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta taas waa waa waa waxaa lagaga gudbi karaa in la caddeeyo oo heshiis arrimahan laysku hayo lagaga gaaro heshiis tan labaad oo ayadana aan xalka u aragnay waxay ahayd in laga guuro fikirkan ah dowlad dhexe qaab dhismeedkeedii waxaan federaal baa la qaatay mar haddii federaal la qaatayna in xukunku daadego ayaa lagama maarmaana taas marka waxaa saddexaadoon xalka u aragna waxay ahayd inay maamul goboleedyadu laftoodu dowladaha hoose ay madax banneeyaan oo ogolaadaan in meerada la doorto golaha dowladda hoose lasoo doorto taas oo keenaysa dee dadku inuu dareemo dowladnimadii iyo adeegii waxaa kaloo ayadana xalka aan u aragnay dowladda dhexe lafteedu inayna maamul goboleedyada u arag safiiro ayada matala oo meel u jooga ee laakiin ay u aragto wax dastuuri ah oo waddanku ku shaqeeyo qaabkii laga wada shaqayn lahaana maaragtay ay ku wada ay ku maaragtay ka wada shaqeeyaan in la dhiso gudiyo guddi isku dhaf ah oo la rabay inay ayadu maaragtay isliska iyo isxoqidda labada heer ee dowladda ay kala dhexdhexaadiso oo ay maaragtay qayb ka noqoto sidii federalismka ugu hirgeli lahaa iyo ugu dambayn oo ah in maxkamaddii dastuuriga ahayd ee waxaan fasiri lahayd ee kala hagi lahayd ee xalka maaragtay ayadu kama dambaysta a lahayd hadalka kama dambaysta ah siyaasiyan in ayadana la sameeyo kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq aadan maxamed oo cilmi baari ka tirsan hay-adda heritage wuxuuna u waramayey maxamed colaad xasan